maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay ku dhowaad boqol ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo saacadii lasoo dhaafaya maanta ka dhacay qidaaca goodoonsane khaza warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duuqimo kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo ku yaala marinka khaza islamarkaana ay ku shahideen tobannaan ruuxoo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kooxaha gurmadka reedka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in shantii maalmood ee lasoo dhaafay duqeymaha ciidamada yuhuud ay ka wadaan marinka khaza ay ku shahiideen toddobaatan caruuroon waxba galabsan sidoo kale duqeymo ka dhacay marinka khaza saacadii lasoo dhaafay ee maanta waxaa ku shahiiday in ka badan labaatan iyo sagaal ruux oo shacab ah halkee dhawci kala duwan soo gaarheen siddeetan iyo lix ruux oo kale isbitaalada almacmadaan iyo shuhaadaau laksa ayaana waxay martiglinayaan dhaawacyo aad u fara badan dhanka kale howlgallo kala duwan oy fuliyeen kooxaha muqaawamada falastiin islamarkaana la beegsaday saynada yuhuudda ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah deegaanada ku yaala waqooyiga marinka khaza dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ka dhacay afar goobood oo lagu iibiyo shidaalka ee dalka yemen wararka ka imaanaya bartamaha waddanka yemen ayaa waxay ku warmayaan in afar qaraxoo aad u waaweyn oo ka dhashay kaalmaha shidaalka ee magaalada elbeeda ee dalka yemen ay sababeen khasaaraad u baaxad weyn oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro kooxaha xuutiyiinta ee dalka yemen bayaan ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in shan iyo toban ruux ay ku dhinteen qaraxyadaasi kala sheeg kaalmaha shidaalka halka sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen in ka badan lixdan toddoba ruux oo kale kuwaasoo afartan ka mid ay xaladoodu tahay mid halis ah bayaanka ay soo saareen ayaa waxay sidoo kale ku sheegeen inay wadaan dadaalo lagu baadigoobayo dad ay sheegeen la laayahay sawiro iyo muuqaale lagu baahiyey baraha kala duwan internetka ayaana muujinaya baaxadda uu leegayahay qaraxyada ka dhashay afarta goobood ee lagu iibiyo shidaalka kooxaa dabdamiska oo ka soo daaya wakhtigooda ayaana ugu dambeyntii soo gaaray halka uu ka dhacay qaraxyadan magaalooyin badan oo ka tirsan dalka yemen ayaa waxaa sidan oo kale hore uga dhacay qaraxyo ka dhashay goobaha shidaalka lagu iibiyo kuwaasoo sababay khasaare kala duwan tiro dadda ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad soo saarta rashka oo ku taala bakistan wararka ka imaanaya dalka bakistan ayaa tibaaxaya in ugu yaraan lix qofood ay ku jiraan haween iyo caruur ay ku nafwaayeen toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay warshad soo saarta rashka oo ku taala bartamaha gobolka banjob ee dalka bakistan booliiska bakistan ayaa sheegay in qaraxan uu dhacay xili laba nin ay rashka ku reedayeen daba qasar ee gurigooda taasoo keentay inay korontada maaso dhaliso sida ay tabinayso warbaahinta dalkaasi qaraxa waa mid aad u xoogan ayaana sababay in saqafyada labada guri ay soo dumeen kooxaha gurmadka iyo booliiska oo goobta gaaray ayaana ka soo saaray burburka hoostiisa meedad iyo dhaawacyo waxaana loo gudbiyey dhanka isbitaalla ku yaala gobolkaasi afhayeenka laamaha ammaanka ee dalka bakistan ayaa sheegay maruu la hadlayay wakaalada wararka anaadool in qaraxan uu sababay burburka dhismahay ku taala warshadda dibadbaxyo looga soo horjeeda xasuuqa ee yuhuuddu ka wado marinka khaza ayaa ka dhacay dalka morocco isku soo baxyo ballaaran ayaa waxay ka dhaceen qeybo ka mid ah waddanka morocco kaasoo lagu taageeraya shacabka reer khaza ee shan iyo toban bilo xidhiira la kulmaya xasuuqyadiiyo duqimaha sirsifeynta ee maamulka yuhuudda dhanka kalena lagu cambaareenaya xasuuqyadaasi boqolaal ruuxoo ka soo jeeda waddanka morocco ayaa ahaa kuwa ka qaybgalaya mudaaharadyadani ka dhacay waqooyiga waddankaasi sawiro laga soo qaaday halka uu ka dhacay dibadbaxyadan ayaana waxaa laga dhehanayay in dadka iskugu soo baxeen waddooyinka waaweyn ee magaalada tankiir iyagoona kor u siday astaanta dhulka falastiin iyo booraray ku xardhan yihiin sawirada masjidka laksa iyo erya looga soo horjeeda dulmiga yuhuudda mudaaharaadyaashan ayaa waxay caalamka ka dalbadeen inay qaadaan tallaabo deg deg ah oo lagu soo gabagabanayo dulmiga yuhuudda sidaan si la mid ayay dhammaan muslimiinta caalamka uga soo horjeedaan dulmiga iyo dembiyada foosha xun ee ciidamada yuhuudda ka wadaan khazada goodoonsan ugu dambeyntii ciidamada dowladda ukrein ayaa xaqiijiyey inay gacanta ku dhigeen askar ka soo jeeda dhanka kuuriyada waqooyi oo ka barbar dagaalamaya ciidamada ruushka xukuumadda kiyef ayaa waxay shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay labo ka mid ah askarta kuuriyada waqooyi xili ay ahaayeen kuwa ciidamada yukrein kula dagaalamaya gobolka gariiska ee dalka ruushka iyadoona ciidamada ruushka ay sheegay inay weerar ku qaadeen magaalooyin ku yaala bariga waddanka yukrein madaxweynaha yukrein valadimir zelenski ayaa sheegay in labadan maxbuus ee kuuriyaanka la geeyay caasimada yukrein ee kiyef isagoona xuseen gargaarka caafimaad ee laga maarmaanka la siiyey labadan askari waxaana uu sidoo kale sheegay zelaliski in heshiis dhex maray ruushka iyo kuuriyada waqooyi halkaasi ku joogaan ciidamada kuuriyada waqooyi islamarkaana ay uga barbar dagaalamayaan ciidamada ruushka heshiiska ayaana wuxuu dhigaya in labada dhinac iska kaashadaan dhanka milatariga haddii la weeraro labada waddan mid ka mid ah wararka caalamka dhegeystayaal lacaabo waanaga intaa